Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee maamulka Jubbaland, Maxamed Nuur Cali, ayaa magaalada Kismaayo ku soo gabagabeeyay mashruuca SCRB oo ah mashruuc lagu daweeyo xoolaha. Inta uu socday mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay xoolo-dhaqatada deegaanka kuwaas oo xoolahooda ugu helay baaritaan iyo daawooyin. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee maamulka Jubbaland Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee maamulka Jubbaland, Maxamed Nuur Cali, oo soo xiray mashruuca ayaa faahfaahin ka bixiyay inta uu socday iyo sida ay baahi ugu qabeen xoolo-dhaqatada deegaanka.
Runtii sharaf weyn ayay noo tahay maanta halkan inaan soo gebagabayno mashruucii SCRB Somali Crisis Recovery Project oo hay'adda NRC iyo Wasaaradda Xanaanada Xoolaha dhirtay daaqa dowlad goboleedka Jubbaland iska kaashanayeen sideed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay. Run ahaantii mashruucan waa wuxuu ahaa mashruuc aad ay dadku ugu faa'iidaysteen inkastoo de iskoobka iyo markii loo fiiriyo baaxaddii looga baahnaa uu aad u koobnaa. Waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa xoolaha waxaana jiray abaaro iyo xanuuno kala duwan oo soo maray ee deegaanka run ahaantiina xilli loo baahnaa ayaa mashruucan bilownay inkastoo dee tiradii loogu talagalay iyo jubbaland ku nool aad uga hooseeyo oo dee toddoba boqol oo kun oo neef ku dhowaad ayaa la daweeyey ka faa'iidaystay hadda dowladan hase ahaatee dee jubbaland markii loo fiiriyo intaasoo milyana ku nool oo xoola mana kabargarayn karaan runtii laakiin waxay noo dhaantay inaan waxba la qabanin waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa run ahaantii tiimkii n r c oo aad noola shaqeeyey shaqadana fudeedaynteeda iyo nagala shaqeeyey wasaaraddan run ahaantii howlwadeennadeena habeen iyo maalin way u taagnaayeen sababtoo ah dadka soomaaliyeed noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa xoolahaasaan hore u sheegnay sidaa daraaddeed markaas waxaan diyaar u nahay haddaan nahay wasaaradda xanaanada xoolaha wixii karaankeenaan ka geysan karno iyo dadaalada dowladda ay bixinayso in si hufan loo gaarsiiyo oo dadka soomaaliyeed ay ugu faa'iidaystaan reer jubbaland run ahaantiina hadda waxaad moodaa mashruucan rajo badan buu lahaa oo siyaabo kala duwan looga soo faa'iidaystay wuxuuna xoogga saarayay inta badan in la yareeyo yacni qaniinka oo runtii aad ugu badanaa deegaanada iyo in la daweeyo xanuunada ka dhasha qaniinka intiiba waa la sameeyey